ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa kowda bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tobaneeyo gaala hinduus ah oo ku dhimatay dooni kula degtay webi ku yaala dalka bangaladesh ku dhowaad toban askari oo ka tirsan xukuumadda bakistan oo ku dhimatay diyaarad kula burburtay gudaha dalkaas mu'asasada almalaaxim oo baahisa isdaar lagu soo bandhigayo xaqiiqada duulaanka ee yuhuudda iyo reer galbeedka ku qaadeen dalka yemen ciidamo ka tirsan dowladda burkina faso oo lagu xasuuqay weerar dhabagal ah oo loo dhigay iyo in ka badan boqol iyo afartan maxbuus oo ka baxsaday xabsi ku yaala dalka heyti qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka
الكافرون تألموا في كل سلم من بلاد المسلمين تسربوا mu'asasada almalaaxim ayaa baahisa isdaar soconaya qadar sagaal daqiiqo ah kaasoo lagu soo bandhigayo duulaanka milatari iyo gumaysiga ee yuhuudda iyo nasaarada ku hayaan dalka yemen iyo boobka dhaqaale ee ay halkaasi ka wadaan muuqaalkan oo ciwaan looga dhigay yemanta gumaysiga ku jirta ayaad ku daawanaysaa heerka uu gaarsiisan yahay cadaawada ay reer galbeedka iyo yuhuudda u qabaan dadka muslimiinta ah sida ay u boobayaan khayraadka ummadda intaasoo ay sii dheertahay xadgudubka nuucyadiisa kala duwan leh ee ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah qaybaha hore ee isdaarka waxaa looga hadlayaa dhaqdhaqaaqyo milatari oo ay ciidamada maraykanka waayadii u dambeeyey ka wadeen qaybo ka mid a dalka yemen si gaar ahna gobolka xadaramood ee gudaha dalkaas aroornimadii axadda taariikhda hijrigana ku beegneed lix iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada waxay reer yemen iyo jasiiratul carab kusoo tooseen taxaddi ay sameynayaan ciidamada maraykanka ee gumaysiga ku jooga yemen kolkaasoo lagu waabariistay askarta ameerikaanka ah oo hubaysan kuna roondaynaya magaalooyinka gobolka xadramood dhaqdhaqaaqyadan ayay mujaahidiintu sheegeen inaysan ahayn kuwii ugu horreeyey ee ay ciidamada maraykanka ka sameeyaan dalka yemen balse lixdii rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijriyada ayay ciidamada maraykanka sidan oo kale dhaqdhaqaaqyo uga sameeyeen gobolkan si ay xukuumadda washington dib ugu soo noolayso loolanka ay reer yemen iyo dadka jasiiratul carab kula jiraan gumaystaha kaasoo ah jihaad ka dhan ah suhyo saliibka caalamka ee ay horboodayso dowladda maraykanka oo sidoo kale u taagan inay howlgeliso islamarkaana taageerto dhammaan dhinacyada ka soo horjeeda dadka muslimiinta ah ee ku sugan dalka yemen iyo guud ahaanba caalamka islaamka cadowgaas nuucyadiisa kala duwan leh ayaa sidoo kale isu taagay la wareegitaanka yemen bad berri iyo cir intaba si toos ahna u caddaysanaya arrinkaas filimka ayaana lagu soo bandhigayaa ujeeddada ka dambaysa gumaysigan ليفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا
yeman iyo guud ahaan jasiiratul carab waa dhul kulansaday makaanad diineed mid taariikheed iyo ahmiyad juquraafiyadeed oo ay la gaar tahay taas ayaana sababtay inay saldhig u noqoto damacyada guracan ee ay reer galbeedka ka leeyihiin mandiqadan sidaba ku cad isdaarka cusub ee ay soo saareen mujaahidiinta ansaaru shareeca waxa uu filimku dib u milicsanayaa gumaystihii ingiriiska ee sideetameeyadii ilaa sagaashamaadkii duulaanka ku joogay dalka yemen waxa uuna soo bandhigayaa muuqaalo ku aadan xadgudubyo foolxun oo ay ciidamada ingiriiska kula kaceen shacabka muslimiinta ah ee reer yemen kun sideed boqol soddon iyo sagaalkii oo ku beegan kun laba boqol konton iyo afartii hijriyada ayay reer galbeedku duulaan kusoo qaadeen dalka yemen kaasoo loo soo maray dhanka ingiriiska gumaystahaas tooska ah ayaana socday ilaa kun sagaal boqol toddobadii oo waafaqsan kun saddex boqol sideetan iyo toddobadii hijiriyada taasoo ka dhigan boqol sideed iyo labaatan sano oo gumaysi ah muddadaas waxay ciidamada ingiriiska ku kaceen tacadiyaad foolxun oo isugu jira dilka dulleysiga iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhanka ah muslimiinta reer yemen muuqaalada ku aadan dhacdooyinkaas ayaana lagu daawan karaa isdaarka sidaba caadada u ah reer galbeedka markii ay ka baxayaan dal ay gumaysi ku joogeen waxa ay halkaasi ka sameeyaan kooxo cumalo ah oo si aan toos ahayn gumaysigooda u sii wada ingiriiska ayaana isku howlay inuu yeman ka samaysto kooxo noocaas ah kuwaasoo ku sifaysan tabiciyada iyo dabadhilifnimada reer galbeedka fulinayana masaalixda ay dalkaasi ka leeyihiin ilaa ugu dambeyn ay si muuqata u soo baxday arrintan si ay u soo cusboonaysiiyaan gumaysiga yemen iyagoo adeegsanaya dowlado badan ingiriiska oo keliya maahane waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa in yemen ay duulaan ku joogaan ciidamo ka socda maraykanka ingiriiska faransiiska iyo yahuudda kuwaasoo dhammaantood xarumo milatari ku leh garoomada diyaaradaha dekadaha iyo jasiiradda ku yaala dalka caddaymo muujinaya arrintaas oo qaarkood ay daabaceen warbaahinta reer galbeedka ayaa lagu soo bandhigayaa muuqaalka cusub waxaana ka mid a ciidamada faransiiska ee ku sugan gobolka shabwa si gaar ahna dekadda balxaaf oo dhabarka ku haysa saldhig kale oo milatari kaasoo ay ku sugan yihiin wakiilada yahuudda oo ah imaaraadka
عبارة سفير فرنسا في الأمم المتحدة بأن فرنسا لن تقبل safiirka faransiiska ee u fadhiya qaramada midoobay ayaa shaaciyey in xukuumadda baris aysan marnaba aqbali doonin inay gorgortan ka gasho masaalixda ay ka leedahay bariga dalka yemen sababtoo ah waxaa mandiqadan ka howlgala shirkada ka shaqeeya naftada iyo gaaska kuwaas oo qayb ka ah amniga qaranka ee faransiiska waa sida uu hadalka u dhigay hadalkan ayaa ah hadal adkeynaya in shirkadda shidaalka ee total ee uu faransiisku leeyahay aysan la mid ahayn shirkadaha kale waxa ayna inta badan diiradda saartaa siyaasadda faransiiska waxaana muddadii ay joogtay yemen iyo nawaaxigeeda ay gashay heshiisyo siyaasadeed iyo kuwo milatari بملفات سياسية وعسكرية في اليمن ومحيطها
تعربد وتجانب الحنيفة أجلبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيبوا caddaymaha waxaa ka mida wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee yemen kaasoo si cad u qeexayay in ciidamada faransiiska ay si firfircoon kaga howlgalaan dekedan keligeedna aysan ku ahayna ay wehliyaan dowlado kale maadaama uu cirka isku shareeray qiimaha gaaska loogana hortago culeysyada la xiriira arrintaas ee ka imaanaya dhanka ruushka ayuu wasiirku tilmaamayaa in faransiiska uu ahmiyad gaar ah siinaya dekeda ujeeddada arrinkaas ayaa ah sidii ay ula wareegi lahaayeen ilaha gaaska dabiiciga ah ee dalka yemen iyo boobka kheyraadka bulshada reer yemen kuwaasoo ugu dambeyn ay kaga tegayaan fakhri taasoo ay sii dheertaa isbahaysiga ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadka oo wax weliba u bedelay kuwo waafaqaya masaalixda uu faransiisku ka leeyahay dalkan iyagoona sidoo kale ka qayb qaadanaya in la furo xabsiyo qarsoodi ah oo lagu qamciyo dadka yemeniyiinta ah dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka shabwa ayaana isdaarka lagu sheegayaa inay ahaayeen midhihii ka dhashay dhaqdhaqaaqyada ay maraykanka iyo faransiiska ka wadaan gobolada iyo dekadda balxaaf iyagoo kaashanaya ciidamada imaaraadka ciidamo ka socda ingiriiska ayaa mar kale dib ugu soo laabtay dalka waxayna fariisimo ka samaysteen magaalada mahrah si gaar ahna dhabarka dambe ee saldhigga ciidamada sacuudiga ku leeyihiin halkaas sida ku cad isdaarka tani ayaa ah mid dib u soo celinaysa gumaysigii ay dowladda ingiriiska ku joogtay koonfurta yemen marka laga hadlayo wujuudka yuhuudda ee dalka yemen waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa in dowladda imaaraadka ay u gogol xaarayso sidii maamulka yuhuudda ay ugu gacangeli lahayd dalkan iyadoona sidaasi awgeed u furtay xarumo milatari iyo kuwo sirdoon intaba
الإمارات توفر موطئ قدم لإسرائيل في اليمن عبر جزيرة سقطرى الاستراتيجية dowladda imaaraadka carabta oo wakiil u ah yuhuudda ayaa doonaysa inay dalka yemen ay boos uga raadiso kayaanka sahyuuniga ah iyadoo adeegsanaysa jasiiradda istaraatiijiga ah ee suqatra si ay halkaas uga asaasto xerooyin militari iyo kuwo sirdoon sidaba uu daabacay websayte-ka g for لإنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية هناك وفقا لما كشفه موقع جي فورم المنتدى اليهودي الفرنسي
الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا
xeebaha dalka yemen ayaa iyagana waxaa ku sugan maraakiib laga leeyahay wadamada reer galbeedka waxaana ugu horeeya dowladda maraykanka sargaal ka tirsan ciidanka badda ee maraykanka ayaana sheegaya inay muhiim tahay ilaalinta ammaanka xeebaha lana sameeyo dhoolato si joogto ah oo ka dhaca xeebaha dalkaas tan iyo xilligii cali cabdalla saalax ilaa maanta dalka yemen kama zuulin inuu yahay goob ay ku tartamayaan gumaystaha laga soo bilaabo sanca oo ay safaarado ku leeyihiin laxajo uu ku yaalo saldhigga milatari ee alcandi xadramoot mahra iyo qeybaha kale ee dalka ayaana baylah u noqday ciidamada gumaysiga arrimahaasoo idil ayay uga gol leeyihiin sidii ay u muujin lahaayeen gumaysiga reer galbeedka iyagoo adeegsanaya isbahaysiga ay horboodayaan sacuudiga iyo imaaraadka iyo maleeshiyaad murtasaqa ah oo iyaga hoostaga gumaysiga yuhuudda iyo reer galbeedka kuma eka oo keliya dhulka balse hawada dalka yemen ayaa waxaa labaatankii sane ee lasoo dhaafay ka howlgelayay diyaaradaha daroonista ee xukuumadda washington iyadoo halkaasi kurlaysay kumanaan ruux oo reer yemen ah ilaa iyo haddana ku howlan arrintaas muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa sawirada dadkii ku dhintay duqaymo ay diyaaradaha maraykanka ka geysteen qaybo ka mida dalka yemen iyo camaliyaad insaal ah oo ay fuliyeen ciidamada ameerikaanka ah waxayna dadkaasi isugu jiraan haween carruur iyo dad waayeello ah
دماء المسلمين سالت دماء المسلمين سالت دماء المسلمين سالت دماء المسلمين سالت دماء المسلمين
qaybaha dambe ee isdaarka waxaa lagu soo qaadanayaa kelimad uu jeedinayo sheekh sulaymaan alcalwaan faka allaahu asrah taasoo uu kaga hadlayo waajibnimada jihaadka iyo waciidka adag ee ku soo arooray ciddii jihaadka ka tagta qudlaamisana muslimiinta خيراتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم
فهل من مثمر للجهاد وهل من نفير إلى ذوي الكفر والعناد فإن من أعظم الخذلان أن ترى جنود ma jiraa mid u xanjeeranaya jihaadka ma jiraa mid u baxaya gaalada madaxa adag maxaa yeelay qudlaaminta ugu weyn waxaa ka mid a inaad aragto ciidanka allaah iyo junuudda iimaanka oo la dagaalamaya yuhuudda nasaarada ee isugu jira ruushka iyo maraykanka adigana aad la jirto kuwa dib dhacay ee aan jihaadaynin weliba adigoo awood u leh laguna baahan yahay balse aad maalkaaga ku baqaylayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وفي سورة براءة جعل الله الجنة ثمنا sidoo kale suuratu towba wuxuu allah subxaanahu wa tacaala jannada ka dhigay badeeco uu mu'miniinta uga iibsanaya naftooda iyo maalkooda allahna wuxuu yidhi إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقد ذم الله الذين يدعون إلى الجهاد ويقعدون مع القاعدين ويتخلفون عن نصرة إخوانهم والذب عن حرماتهم وأعراضهم dhinaca kale allah wuxuu dhaleeceeyey kuwa marka jihaadka loogu yaro iska fariista kana dibdhaca inay u gargaaraan walaalahooda difaacaanna xurumaadkooda iyo sharaftooda mar kale allah waxa uu yidhi يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وهذا أمر من الله تعالى بالجهاد لإعلاء كلمته kana waa amar ka yimid xagga allah oo lagu waajibiyey jihaadka si sare loogu qaado kelimadiisa loona badbaadiyo dadka muslimiinta ah rag iyo dumarba loogana soo saaro gacmaha kuwa gaalada ah ee xadgudbaya culimmada muslimiintu waxay isku waafaqeen waajibnimada dagaalka ka dhanka ah gaalada ku xadgudbaysa dhulalka muslimiinta haddii shartooda laga dafciyo ehelka dhulkooda la gumaystay lana boobay waa ay kaga filan tahay qayrkooda balse haddii aan la helin arrinkaas lagana hortegi waayo dhagartooda iyo xadgudubkooda waxaa dadka dhulkaas ku nool iyo kuwa kaagdhow iyo dhammaan muslimiintaba waajib ku noqonaysa u gargaaridda walaalahooda iyo ka hortagga xadgudubka gaalada waajibkaasna ma ahan mid muslimiinta ka dhacayo ilaa cadowga laga eriyo dhulalka muslimiinta من أهل البلاد الأخرى مناصرة إخوانهم وصد عدوان الكافرين ولا يسقط الوجوب عن المسلمين حتى يطرد العدو من بلاد المسلمين
فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed daahir ayaa soo jeedinaya waxaa sare u kacay gaalada hinduuska ah ee ku dhimatay doon shalay kula degtay webi ku yaala gudaha dalka bangaladesh xilli ay ku sii socdeen macbad ay ku lahaayeen dalkaasi inta la xaqiijiyey afartan gaalo hinduu ah ayaa ku dhintay doontan qalibmintay oo ay si aad ah isaga soo buuxiyeen halka in badan oo ka mid a rakaabkii saarnaa aan raq iyo ruux toona lagu haynin dadka deegaanka iyo ehelada hinduuga ah ayaa isugu soo xoomay webiga waxaana sidoo kale goobta soo gaaray qoryaha gurmadka degdega ah oo baadigoobaya dadka lagu la'yahay halkaasi mas-uul ka tirsan xukuumadda bangaladesh ayaa sheegay in dadkan ay ku sii jeedeen macbad ay ku lahaayeen dalka si ay uga qayb galaan munaasabad ay halkaasi ku lahaayeen saddex jibaar dad ah oo aan awooddeeda ahayn ayaa soo raacay doontan taas oo sababtay inay ku qalibmanto bartamaha webiga islamarkaana ay ku dhintaan afartan ruux mas-uul maxalli ah ayaa sheegay in taqaariirta horudhaca ah ee ay helayaan ay tilmaamayaan in doonta ay saarnaayeen dad ka badan toddobaatan ruux waxaa xusid mudan in boqolaal ruux ay si sannadla ah ugu dhintaan dhacdooyin noocan oo kale ah oo ka dhaca gudaha dalka bangaladesh ku dhowaad toban askarin ah oo ka tirsan xukuumadda bakistan waxa ay ku dhinteen diyaarad kula burburtay gudaha dalkaasi wararka ka imaanaya dalka bakistan ayaa ku waramaya in askar iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda dalkaasi ay ku dhinteen diyaarad helikobtar ah oo kula burburtay koonfur galbeed dalkaasi war ka soo baxay taniska militariga ee xukuumadda islaamabaad ayaa lagu xaqiijiyey in ugu yaraan lix askari ay ku dhinteen diyaarad helikobtar ah oo kula burburtay gobolka bolojistan ee dhaca koonfur galbeed dalka bakistan wararka ka soo baxay taliska militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in askarta dhimatay ay ku jiraan laba sarkaal tafaasiil dheeraad ah ayaana laga helayaa shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gudaha dalkaasi bayaan ka soo baxay taliska militariga ee bakistan ayaa lagu xaqiijiyey in xilliga diyaaradda ay burburaysay ay ku guda jirtay howlo tababar ah oo ay ku samaynaysay meel u dhow magaalada qosti ee mandiqada harnay ee gobolka bolojistan waa shilkii labaad oo nuuciisa ah kaas oo muddo laba bilood gudahooda ka dhaca gobolka bolojistan oo ay ku xoogan yihiin kooxo hubaysan kuwaas oo ku dadaalaya in gobolkaasi ay ka jaraan bakistan inteeda kale bishii agost ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii lix sarkaal oo ka tirsan xukuumadda bakistan kuna jiraan laba hogaamiye oo ka mid ahaa hogaamiyaha guutada gobolkan iyo hogaamiye ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha ay ku dhinteen diyaarad helikobtar ah oo kula burburtay gudaha dalkaasi dalka bakistan ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka da-ayay roobab xooggan oo sababay in fatahaadyo daran ay ku dhuftaan gobollo badan oo ku yaala dalkaasi si gaar ah gobolku hadda shilku ka dhacay ee bolojistan daadadkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan kun iyo lix boqol oo ruux kuwaas oo saddex boqol labaatan iyo saddex ka mid ah ay ku dhinteen gobolka waxaana dalka ka dilaacay cudurka duumada ah kaas oo isaguna dad badan ku dilay gudaha bakistan gees kale askar ka tirsan xukuumadda burkina fasona waxaa lagu xasuuqay weerar ka dhacay gudaha dalkaasi ugu yaraan toban askar oo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso ayaa lagu dilay weerar uu dhiig badan ku daatay kaas oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi ila wareedyo amni oo la hadlay wakaaladda wararka faransiiska ee f b ayaa xaqiijiyey dhimashada tobankan askari ee ka tirsan xukuumadda sidoo kale bayaan ka soo baxay taliska militariga ee burkina faso ayaa lagu sheegay in gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda uu la kulmay weerar xooggan xilli uu marayay meel u dhow tuulo ku taala mandiqada soom ee dhacda saaxilka burkina faso nasiib daro weerarkan xooggan waxaa ka dhashay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray ciidanka saacadaha soo socda ayaana bixin doonaa tafaasiil ku aadan dhacdadan ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska xukuumadda wagaduugu mid ka mid ah ilawareedyada amni ee la hadlay wakaaladda wararka ee faransiiska oo xaqiijiyey in toban askari lagu dilay weerarkan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan dhaawacyo badan kuwaas oo ay xaaladoodu tahay mid khatar ah waxa uu intaasi ku daray in weli ay socdaan diiwaangelinta dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi waxaana goobta la geeyey ciidamo dheeraad ah iyagoona aagaasi oo dhammi isku gadaamay dowladda burkina faso ayaa wajahaysa weeraro jihaadi ah oo dhiig badan uu ku daatay kuwaas oo uga imaanaya jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka jihaada waddamada dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika dhowaan muuqaal ay baahisay mu'asasada alzalaaqah garabka warbaahineed ee jamaacada ayaa lagu soo bandhigay weerar xooggan oo kamiin ah kaas oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan burkina faso laguna soo furtay gaadiid hub iyo agabyo kale oo militari ugu dambayntiina in ka badan boqol iyo afartan maxbuus ayaa ka soo baxsaday xabsi ku yaala dalka hayti madaxda dalka hayti ayaa waxa ay shaaciyeen in xabsi ay ku xirnaayeen haween badan oo ku yaala galbeedka dalkaasi ay ka baxsadeen boqol afartan iyo shan ka mid ah haweenkaasi ama saddex meelood laba meel tirada guud ee maxaabiista ku jira xabsigaasi waxay sidoo kale sheegeen in muddadii ay baxsanayeen dumarkan la dilay ugu yaraan hal askar oo ka tirsan ciidamada booliiska xukuumadda dalkaasi saddex kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen madaxa xabsiyada dalka hayti oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tirada haweenka ku xirnaa xabsiga ay gaarayeen laba boqol iyo soddon boqol afartan iyo shan ka mid ahna ay u suura gashay in iyagoo badqaba ay ka baxsadaan xabsiga waxa uu intaa ku daray boqol afartan iyo shanta gabdhood ee baxsaday saddex ka mid ah waa la soo qabtay isla markaana xabsiga lagu celiyay halka mid afaraadna ay geeriyootay maadaama ay la ildarneed cudurka neefta kaas oo sababay inay neeftu ku dhegto muddadii ay haweenkan baxsanayeen waxaa naga dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka booliiska saddex kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray ayuu sii raaciyay hadalkiisa xabsigan ay shaqaaqadu ka dhacday ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka kabaariya ee ku teedsan xeebaha galbeed ee dalka hayti waxa aynu mandiqadan dhacdaa waqooyiga caasimadda dalkaasi sarkaalkan ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay timid ka gadaal markii mid ka mid a ciidamada ilaalada uu ku kacay fal nacasnimo ah kaas oo furay albaabka xabsiga ilaalada oo yareed awgeedna ay ka baxsadeen haweenka intaasi kadib haweenka ayaa si xoog ah ku soo jiray albaabka iyagoona boqol afartan iyo shanta ka mid a haweenkii u suurto gashay inay ka baxsadaan gudaha xabsiga ka hor intii ciidamo kale oo ka tirsan dowladda aysan goobta soo gaarin askariga booliiska ah ee dhintay iyo saddexda kale ee dhaawacantay ayaa ku sugnaa xarunta ay ku lahaayeen dhabarka dambe ee xabsiga waxaana weerar ku qaaday kooxo hubaysan oo ishor istaagay in askarta booliiska ay soo celiyaan maxaabiista baxsatay dalka hayti ayaa ah dal aanan ku cusbayn falalka noocan oo kale ah balse waxaa dhowr jeer uu martigeliyey dhacdooyin kuwan la mid ah kuwaas oo qaarkood sababay dhimashada askar iyo maxaabiis badan sideedii bishii julaay ee lasoo dhaafay waxaa dalkan ka dhacay rabshado xoogan kuwaas oo ay ku dhinteen islamarkaana ku dhaawacmeen in ka badan afar boqol iyo toddobaatan ruux
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت